bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurna muunku doorkarona idaacadda raadiyo baydhabiasinhayte dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xaqiijiye in maamul shay reerdendajowlan sameeyo doona dadkii laaka musaafuriye magaalada laascaanood wasiir ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo beesaanka daaqii dadkii laaka musaafuriye magaaladaas midooda musharaxiinta soomaaliya oo farmingindiri somalilan dadaalo la kaxaliyo xiisada ku-teegan galmudug iyo ahlusunna oo dareerta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo xaqiijiyay in doorashada baarlamaanka un qabta doona si cadaalad ka dheehanta wasiir ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadalay walaagiisameeng maamulka somalilan sarkaal sare oo ku tirsan ciidamada booliiska soomaaliya iyo lama qof ilaaladiis iyo lama qof oo ag fadhiida oo la kadilay degmada wadajir ee gobolka banaadir maamul goboleedka puntland oo macallimiinta iskuullada ku tilaalahay covid nneteen akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door corona taalibaan oo la ka eeday in argoosi iyo kadeli dad shiice iyo mucaaradka angoola oo iskarahi hal musharax duhur fayle dhugunsadayaal weliba duhurnimo arbaawo taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa lita bili tobanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay welibahana qodobadii warkaana duhurnimunku door koronay haddana ka dhawaada dhugunsadayaal warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran oo ballanqaadan sameeya dadkii laha ka musaafuriyey deegaanada somalilan maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow iyo faahfaahinta warkunin fiiriya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran weliba sheegay in reer intijow unsuubiyaayan dadkii dhowaan somalilan ku musaafuriyday magaalada laascaanood ee gobolka sool xaanasoha kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba sheegay madaxweynaha in dadkaasaytii markii hore yo un wadna baahayoo qabeen ama abaar haabahaato balse yo waddii daroofo amni oyo sababeen al-shabaab saadaraadiye yo un seeden somalilan weliba intaas kasi daray madaxweynaha in yo awuureen jowi dadkaasaytii reedan ka nagadaayan ooyo ka helaayan amni dhulishoyo ka awuurdaayan nolofaylna markaasyo ka helaan simarkala amni darayo ninbari kacna waxaa lagu celcelinayay labadan beri dad reer koonfur galbeeda oo laga soo tarxiilay somalilan laascaanood aadaa looga hadlay dadka soomaaliyeed oo damiirka leh wax fiican ma aha laakiin maxaa keenay dadkaas ayagaa dal bay leeyihiin dad bay leeyihiin waa loo imaan jiray waa loo soo qaxi jiray waatuu wasiir xamse hadda ka sheekaynayay daday soo dhoweyn jireen soo dhoweyn baa lagu yaqaanay deeq baa lagu yaqaanay deeqsinimo islaannimaa lagu yaqaanay walaalnimaa lagu yaqaanay martigelin baa lagu yaqaanay maanta daruufta wadday oo meeshii looga imaan jiray ay u tegeen wax kale ma aha baahi maaha waa duruuf amni waaye amni daraa ku dhacday maahane baahi ma qabaan beeray leeyihiin dhul bay leeyihiin xoolay lahaayeen intaba inay ka shaqaystaan waxaa u diiday waa shabaab iyo argagixiso lagu imtixaamay oo dalkoodii dadkoodii la degtay dadkaas ayagaa marka waa inaan abuurnaa jawi ay deegaankoodii ugu soo noqdaan beerahooda u tacbadaan noloshoodii u samaystaan loogu yimaaday aanan ayna u bixin mar dambe hadalkan weliba wuu iska sheegay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen munaasabad uskadaha furaayay golaha deegaan oo la fadow in dhowaan laka dhis magaalada baraawe oo caasimada rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mahadsanyo maxamed ibraahim jirow oo faahfaahinta warkaas ninferiay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saalax shariif siidkey iyo weliba dadkii lahakabarakiciya magaalada laascaanood anka daaqay beesi deerasa shan kun oo dollarka mareykanka weliba beesadaas ka wareejiyey guddiga usa guddoomiyaha angeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka cabdicasiis laftagareen waa mas-uulkii inkuri oo ku tirsan koonfur galbeed oo beesa intaaseel ee ka wareejiya guddiga madaxweynaha magacaabi maalmo ka hor maalintii shalay ahaytii markii saaslamada beesideeraasa toban kun oo dollarka maraykanka uu sakadaaqi senator hore elias cali oo ku tirsanaada jari senatarada soomaaliya oo wakhtisho dhammaaday golaha midooda musharaxiinta soomaaliya oo farming indiri somalilan maxamed cabdiraxmaan cali faahfaahinta warkun infidia golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha ayaa waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin xadgudubka lagula kacay dadka soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool golaha qoraal ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay inay kasoo horjeedaan in fardembiyeed dad kooban ay geysteen loo bartilmaameydsado bulsho idil dembi wadareedna loogu ciqaabo hayb iyo deegaan ay kasoo jeedaan darteed islamarkaana ay u arkaan in falkaasi uu meel kudhac ku yahay islaamnimada soomaalinimada dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo sharciyada caalamiga ah ugu dambeyn midowda musharaxiinta ayaa ugu baaqay culimada odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka indheergaradka iyo waxgaradka kasoo jeeda somalilan inay hor istaagaan falka guracan ee dhaawacaya walaalnimada ehelnimada iyo ummadnimada ka dhexaysa dadka soomaaliyeed iyagoo u mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shacabka isxilqaamay inay dadkaasi u gurmadaan somalilan ayaa ku dhowaad laba kun oo qof waxa ay dhowaan kasoo musaafirisay magaalada laascaanood kuwaasoo haatan ku sugan deegaano ka tirsan puntland iyo galmudug deegaanada ay kasoo jeedaan ee koonfur galbeed ciidan mahadsanyi maxamed oo faahfaahinta warkaas ninferiay wararkan uu dirahaya gobolka galgaduud weliba xaqiijaana in dhaqdhaqaaq nabadeed laka fadahaya in gacanta dowladda lahaknaga magaalada gurceel oo maalmo ka hor iyo lawade la wareegan ko ahlusunna waljamaaca oo eh dad hubeysan dhowr xildhibaan oo ku tirsan maamulka galmudug iyo xubno kale oo ku tirsan maamulka gurceel ee galmudug weliba wadana dhaqdhaqaaka ciidan in la kulamo saraakiishanka sarayta ahlu sunna oo jimaadi laha dhaafi gacan ku-haynta magaaladaas iyo deegaanada kale gacanti oo ka dhikan waawaantaas weliba wade xubno xildhibaane xildhibaanada waawaantaasi wada weliba ku koobanyeen ilaa shan oo markii hore hagali ha ku gali dhinaga iyo ahlu sunna oo galmudug hegshiye ku kooya dhinaga kale saaslimada weliba waawaantaasi ka jiray xubno markaas ahlu sunna wakiilanku galmudug dhinaga kale dhuusmareeb weliba hadan diyaar garoobahaytee dhuusmareeb had waliba laka diyaarayahaye ciidamo fara badan oo lan qorsheeya in iyo lagu wareegaan gacan ku-haynta magaalada gurceel haddii ahlu sunna waljamaaca iyo markaas diida wadahadalka hadda lanfadyahaya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ugaas cabdulwahaab ugaas khaliif iyo weliba shirjiraati qoboday hadda magaalada muqdisho welibana ku hadalay walaa ku dhihi magaalada laascaanood welibana ka tilmaamay wal bani-aadinimada ku baxsan iyo dhaqanka suubon ee dadka soomaaliyeed
waxaa runtii wax aada looga xumaada ah oo dhaqanka islaamka iyo kan soomaalidaeba aan ku jirin dhacdadii ka dhacday magaalada laascaanood oo runtii dhacdadaasi ku reebtay warkutaallo iyo argagax dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanba waa wax lala yaabo dad soomaaliyeed oo waddankoodii jooga oo hadday noqoto hataa in state la kala degan yahay soomaalinimadii la tixgelin waayo oo maatadii iyo caruurtii lasoo qafaalo ayagoon is-ogeyn oo shaqada ku maqan caruurtuna guryaha ay joogaan siday u maqaalaha dadkaasi waxay ahayn dad soomaaliyeed oo nabdeed oo xoogsato ah waxna ku soo kordhisay deegaanka ay joogeen oo u faa'iidaysay ayagana ka faa'idaystay markay saas dhacday hadda maqaal waxaan qabnaa hataa in xoolo iska badaa wax kale maxaan ku dhahday nool inay jiraan oo dadku ay muddo deganeen halkaasi xoolo ay ku lahaayeen nool iyo moodba ay halkaasi ay ku manaafacaad hayeen runtii waxay noqotay arrin aan loo dulqaadan karin arrin ka baxsan bini aadanimada arrin taariikh reebtay dhacdo ah in maanta soomaaliya dhexdeeda dad soomaaliyeed sidaa loo soo raafo la tarxiilo waxaan runtii ugu jeedanayaa baaq reer laascaanood oo runtii ay tahay meelihii geyiga soomaaliyeed laga bilaabay xoreynteeda midnimada soomaaliyeed ka shaqaynaysay salaadiinta joogta culamaa udiinka dhallinyarada iyo haweenkaba arrintaasi in laga dhiidhiyo jawaabna laga bixiyo inta hadda lasoo raafay ee carruurtoodii iyo iyagii aan ishaynin iyo xoolahoodina waxaan runtii aad u codsan lahayn dadkaasi in la badbaadiyo xoolahoodii iyo danihii meesha ay ku haysteenna la siiyo oo aanan maxaan ku dhahday gacan kale aysan gelin inta ku hadhay ee laga yaabo inaysan soo gelin raafkaana aan la beegsanin runtii maamulka somalilan oo runtii aan isleeyahay kana filaynay in dad soomaaliyeed oo walaalahooda oo isku dad oo isku dad ah isku diin ah in ay sidaa ula dhaqmaana waan ka runtii ka xumahay waana aaminsanahay dadka halkaa ku nool gobollada waqooyi inay yihiin dad dhaqan leh oo soomaali ah raallina ay ka wada ahayn balse laga yaaba in yaroo kooban inay arrintaasi samaysay waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey dadkaa dhibaataysan ee maanta dhibka u haysto beri wayna ugu dhici karaan inaad wixiina wax ka siisaan ood u gurmataan oo u ducaysaan waxaan u mahad celinayaa dowlad goboleedka puntland dowladda iyo shacabkaba gaar ahaan gobolka mudug sidai wanaagsaneed ay u soo dhoweeyeen dadka walaalahooda oo runtii ay dareensiiyeen inay waddankoodii joogaan weyna runtii way tahay hadday laascaanood tahay iyo hadday garawa tahay hadday hargeysa tahay iyo hadday baydhabo tahay iyo haddii ay kismaayo tahay dhul soomaaliyeed weeye marka runtii haddii hataa tabasho ay jirto dee bani aadamku waxaa la rabaa in qofka dhibaatada laga tabanayay la aadee ummad dhan oo iswadata oo aan la wargelinin oo carruurtoodii guryaha ay jiraan in lasoo tarxiilo waa nasiib darro waana taariikh mugdi ah waana taarikh aan isleeyahay qof kasta oo soomaali ah
inanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigreen oo maalamo ka hor u sideeri magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed ayaa weliba had reetanka nagaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha ayaa weliba meelo markii suroogii shidda dhikay mashruuci shargadiisan oo magaalada la kufulyahaya saaslamada weliba xalay ku qeyb galay madal la kufuraaya dhismaha golaha deegaanka degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo weliba sheegay in maamulka kiishay diyaar garoobay qodobka doorashada baarlamaanka soomaaliya usoona ballan qaaday in si cadaalada doorashadaas andhiyi doonta cali guudlaabe xuseen weliba tusaalahan qaadaday doorashadii sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka oo deegaanadaas ku dheeday waana hayti doorasho adag oo musharaxiin badan uu sahaxuli madaxweynaha madaxweynaha maamulkaas ee ballanqaaday in doorashada maa baarlamaankana sidii taaslimada in cadaalad fala doono musharaxiinta dhammaantiio
dibiga owr naqa doono idagta waa ka tilmaan shan sana ee dowladdaanu jirtaa inaan cadaalad ku hogaami doonana waxaa caddaynaayo qolihii saree lagu doortay qolihii aqalka saree lagu doortay hoolkaan joogno haddii ilaahay raalli ka noqdo golaha shacabkana waxaan leeyahay mas-uuliyiinta hamiga uu ka hayo ama cid hadda ku fadhida ha naqato ama cid kaloo hami uga jira ha naqatee waa laydin cadaalad falaa wixii ilaahay idiin qoraad helaysiin waxaan se ballan qaadaynaa si sinaana oo daah furan oo cadaalad ah inaad ku tartami doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii waa xilli dambo wax badanaad maaragtay ku habbooneed inaan isla isla wadaago waxaan se rabaa qodob laga hadlay inaan sidii ku habboon uga hadlo qodobka tabashada jirto diyaar waxaanunaha haddaanaha mas-uuliyiinta hirshabeelle cid kastee wax tabanayso inaan kala fadhiisanno waxay tabaysana aan ka qancinno weliba waxay ku qancayso oo macquula inaan ku qancinno diyaar ayaan unaha taasna ogaada laakiin tabashadu yay naga naqan tabashaan qabaa ii imaamaysid kuuna imaamaa taasoo xal dhali meehe tabashada waxaa lagu daaweyi karaa in laysu yimaade aan isu nimaado aan hadalno wax kastee lagu daawoobayna waa ku daaweynaynaa cidda tabasho qabta haddii ilaahay raalli ka noqdo
ra-iisul wasaaraha dowladda iyo weliba mar horanka baaqay maamulada soo maamul goboleedyada dalka intii wax dhamaystiran doorashada ma caqalka sare ah oo kahersan puntland ee eero galmudug iyo jubbaland laakiin maamulada kale hadhamaystiran dhinaga kale weliba la filhaye in bilon gudaantii ay bilaawata qabanqaabada doorashada baarlamaanka soomaaliya gabar jacaal dartiis hanesku tuurtay dabakaala degmada waaberi ee gobolka banaadir dhacdadaas iyo weliba la yaab la nagatay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ka noolaya degmadaas goob joogo ku sugan goobta falku kudhiya iyo warbaahinta la wadaagay qaabka walandhiya
ogshaqeynaan famord tan si halen lagu sheegeen gabadhi meeshaan isku soo tuurta laa halkaana kusoo dhacday qaabka isku ridin la haddana lama fahmoodo inaa aran famili tahay inaa aran oo idin jecel tahay labadaas ilaa hadda lama sheegi karo ilaa had gabadhi ilaa hadda inaa noloshaana dhintaa inaan sheegi karin taas ma cadday karno familooda aniga meeshaana ku shaqaynaa meeshaana aa shaqadaan ay tahay wallaahi taas familida taas ma aniga ma sheegi karin meeshta markii goob ciidana imaaday isla markii meesha waa lagu kalkaamoo se wax ku ogeynayd waa inaad arrinta ogowda rabta mugtahay wallaahi gabadh ambalaasa loo qaaday gabadhi ambalaasa loo qaaday inaa oo ayda isbitaal loo qaada in kal ma sheegi karin taas sidii afku u badan yahay oo meesha laga sheegayo gabadh inaa halkaas soo istaagtay meesha biraha oo dharka muujeeda in halkaan ayaga isu daysay wallaahi gabadh horta gabadh gaawan waaye gabadh kastoo adig oo waa xilib leewa oo kale inaa ayaga soo dhacday ay usuridi aran famil ay tahay iyo aran jecel tahay laakiin labadaas mid mal sheegi kar gabadh shaqaala gurkeeda guriga ka shaqaysa oo taliya magaalada
dhacdadan xalay kudhidii degmada waaberi ee weliba hadalhayntii ee ka dareertay baraha bulshada oo dadka soomaaliyeed isdhaafsadahayaan aragti ku saabsan arrintaas qaabkii ka dheedi warar dheeraada iyo weliba ha ku bahaya weerar ee kooxo ku hubaysan bostoolada iyo degmada wadajir iyo ka dilan mas-uul ku tirsan dowladda weerarka weliba ku dheh xaafadda suuqa weynaha welibana la dilay sade qof hal hal hal saaslimada weliba la dhaawacay lama qof kale weliba goobta ku baxsaday dableydii falkaas jaysity dad kala dili weliba iyo shalhayna sarkaal xidigle oo booliis oo laka magacaabaya cali muuse cali dahab weliba saaslimada lala dilay kukumada ilaaladiis oo baalis fadhiya saaslimada weliba dhaawac la deesay dad muqaahida walka amay oo dhinishay fadhiya ciidamada ammaanka iyo weliba yoosadana goobtii falkaas ku dhiya weliban meelo ku qaadana meydka marxuumkaas oo dadkii kalena dhaawacyadahay cisbitaalada magaalada lijey ciidamada ammaanka weliba wadana baaritaanka eedan falkaas iyo dadka ka dambeeya maamulka puntland iyo weliba macalimiinta iskuullada ku talaalahaya covid nneteen oo hata markaleed adduunyada kala makacaleeya saciid maxamed nuur iyo faahfaahinta rukun infiria weybaah geeka ku bilowday dugsiyada sare ee gobolka bari ee puntland tallaalka macalimiinta iyo ardayda kuwintumiyoseedka sano ee dhikada dugsiyadaasi ololahan socdo doono toban maalmood ayaa lanka talagalay in laka tallaala toddoba boqol iyo afartan qof oo oniska jir ah macalimiin iyo ardayda dugsiyada sare dhikadow ee kuwin tumiyoseedka sano tallaalka iyo geeka weybalo ku bilaabay dugsiga sare ee public school iyo dugsiga sare ee nawaawi guud ahaan gobolka ayana geeka lakuwada bilaaway agaasimaha waahda caafimaadka aasaasiga cabdirasaaka abshir xirsi yaa kula qaybgali furitaanka tallaalka waybanusa macalimiinta iyo maamulada dugsiyada kala dardaaramay inyo tallaalka qaadan si lan hela walbarasho badbaadsan mashruucan oo lankamaga dari tallaalka badbaadsan yawaybah kuwada qaybqaadadahayana yawaybah kuwada qaybqaadena wasaaradda caafimaadka iyo tan walbarashada dowlad goboleedka puntland oo kaaladow hay-adda save the children waybana la kuful yahay saddex boqol lixiyo sagaal dugsi sare oo kayaala deegaanada dowlad goboleedka puntland
ciidan mahadsiin saciid oo faahfaahinta warkaasaynin fiiriyay meelo warka kula dareertan weliba waa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka kooxda caalamiga ee doodasa xuquuqda aadanaha amnesty international weliba ay ka eedeystay taalibaan in si sharci darayo ka dilan tumin saddex qof oo ku tirsanaaytay qoomiyadda laka tira badanya ee laka magacaabo hazara oo soddon soddonkii bille acosta la dili koreed markii lala wareegay gacan ku-haynta dalweynaha afghanistan dhibanayaashan weliba kumid ee tumis kow askari oo horeen ku tirsanaya xukuumadda afghanistan ee liridi iyo lama qof oo shacabe dad kala dili weliba kumada gabar tumiy toddoba sano jar hayti sidii ay sheegtay amnesty international oo warbixin qeer warbixin dheer ku qortay faalada dilkan ku baxsan sharciga iyo weliba ku dhey tuulo tuulo tuulo ka hor intii tuulo laka magacaabo tuulo ku tirsan degmada kidir ee bartamaha gobolka dayqon sidii ay sheegtay warbixinta amnesty weliba ay xaqiijiday waana habandhigtay sawire iyo caddaymo muuqaale eh oo ku saabsan qaabka falkaaseyn dhiya warbaahinta caalamka ee la xiriirtay mas-uuliyiinta taalibaan weliba beeniyana eedeynta amnesta qabiil kun lagu tiri badanya waa waliba muslim shiice boqolkiiba sagaal iyo ku-ing dalka afghanistan amnesta welibay sheegday intii wada baaritaanka eedan arrintaas saddex xisbi siyaasadeed oo mucaarad ee ku dhisan dalka angola iyo weliba ka dhawaaqina madal cusub ama isbahaysi hal musharax ka tartamo madaxweynaha talada haayo ee dalkaas xisbiga laka magacaabo m m b l a iyo angola iyo xukumahay tan iyo xornimada markii qaadatay dalkaas madalo cusub iyo weliba laka magacaabay unite weliba laka magacaabay f b u welibana musharax annagaday laka magacaabo adeltrbert coster oo ku tirsan xisbiga weynaha mucaaradka ee laka magacaabo unite wariye rugcadda ee oondhaladay dalkaas ee weliba warbaahinta caalamkan xaqiijiyay in warkaha kabahi xisdiidasay xisbiyayin hano markaas maxkamadda dastuuriga dalkaas iyo gebi ahaanbiya diidi islamarkaana ka horjeysatay in shirweyne ka midooban dadkaas doorashada angola weliba la qorsheeyahay inteedheeda bila agoosta sanadkii lamaada kun iyo labaati lamada warkii duhurnimo dhegaystaal isan kula darartan radio baydhaban tanankeyga antanuu kulmaana warkan lamada ammaan allah